wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa wasiirka arrimaha caalamiga ah iskaashiga jamhuuriyadda koonfur afrika isagoo ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo xiriirka labageesoodka iyo ballaarinta dhinacyada iskaashiga kulanka ayaa lagu falaqeeyay dhowr arrimood oo muhiim ah sida iskuduwidda iyo wadatashiga arrimaha fagaarayaasha caalamiga ah diyaarinta heshiisyada is-afgaradka labada dal ay qorsheynayaan in ay wada seexdaan oo uu ku jiro heshiis u dhexayn doona labada dal oo ku saabsan in labada dowladood ay ka dhaafaan baasaboorka diblomaasiga iyo kan shaqaalaha shuruudaha dalkugalka wadahadalka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray fududeynta isku socodka dadka dib u furidda ergada diblomaasiyadeed ee koonfur afrika ay ku lahan jirtay caasimadda muqdisho iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo amniga wasiir cabdisalaan ayaa carabaabay tixgelinta uu u hayo dowladda iyo dadka koonfur afrika ku martigelinaya dalkooda jaaliyadda soomaaliyeed oo ay u weyn tahay ka qaybgalka si firfircoon leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo dhaqaalaha isagoo caddeeyey saaxiibtinimada soo jireenka ah ee lawada dal dhanka kale wasiirka arrimaha xiriirka caalamiga ah ee koonfur afrika ayaa sheegay in si sugan oo cad ay u garab taagan tahay midnimada dowladnimada iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya dowladda koonfur afrika asigoo muujiyey sida ay ugu go-an tahay sii xoojinta iskaashiga iyo horumarinta hindisayaal wax ku-ool ah oo labada dal faa'iido u leh soomaaliya iyo koonfur afrika ayaa leh xidhiir saaxiibtinimo oo qoto dheer iyadoo ay ku suntan tahay taageerida xooggan ee siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ay ku fidaysay halgankii koonfur afrika ee ka dhanka ahaa xukunkii midabtagoorka